maanta wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah duubka dhaqanka mudullood oo ku baaqay shirweyne dib u heshiisiin oo lagu qabanayo cadale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo soo saartay digniino culus kadib heshiis ka dhacay cadale gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo maanta kormeerkii ugu horreeyey sameeyey shirkad ganacsi oo muqdisho ka dahafurtay adeega hubinta badeecadaha kala duwan ee dalka soo gala
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobada warka habeennimo ku wada ugu dooroon waa habeen axad ah taariikhduna ay tahay toddobiy labaatanka novembar sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran goordhow qarax ayaa ka dhacay muqdisho faahfaahinta warkaas warkayaga ayaad ku maqli doontaan balse cadale duwabka dhaqanka mudullood ayaa ku dhawaaqay shir weyne dib u heshiisiin oo lagu qabanayo beelo ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe kaasoo soddonka bisha nofembar arbacada nasuo-aadan ku beegan ka dhacaya degmada cadale sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha guddiga cali xasan cali cali jeesto
kadib shirkan jaraa'id waxaan uga hadlaynaa nabadayntii maalmahan ka socotay degmada cadale oo imaamka iyo ugaaska iyo guddiga la socda iyo akhyaarta maamul goboleedka iyo akhyaarta degmada iyo dhammaan jenaraalada iyo saraakiisha ciidanka ay ku wada howlanaayeen waxaan rabnaa inaan sheegno inay meel fiican oo lagu farxa ay noo soo gaartay waxyaabihii hore aan u qabannay oo xabad joojintu ka mid aheyd oo hadaala kuurina ciidan kala qaadistu ka mid aheyd waa lagu guulaystay dhammaantood inta badan waa noo hirgaleen waxaan rabnaa inaan maantana ku dhawaaqno gogashii nabadda oo beelihid diriray ay isugu imaanayeen inaan wakhtiyeynaan maanta u fadhiisannay ilaahayna waa nagu guuleeyey maalinta arbacada ah ooy bishu tahay soddonka nofembar ayaan ku dhawaaqnay oon ka dhignay gogashi in laysugu yimaado go'aaminay dubabkayna iyo guddigayna iyo akhyaartayna oo wada jirna iyo beelihii wax ka dhaceenba waxaan ku heshiinay inay maalintaas arbacada ah oy tahay soddonka nofembar inay gogoshi dhacdo oy ka dhacdo degmada cadale intaasaanu ku baaqayna aan ku dhawaaqayna
hesiinta beelo dhowaan ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe cali jeesto maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo saartay digniino culus kadib heshiis ka dhacay degmada cadale maryan ladan ayaa warkan sii dhammaystiraysa
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo saaray digniin ku socota odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo cid kastoo isku dayda inay isku dirto beelaha ku dagaalama gobolka shabeellada dhexe gudoomiye shuute oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay degmada cadale u tageen sidii loo joojin lahaa dagaalbeeleedyada khasaaraha geystay ee kusoo noqnoqday deegaano hoos taga degmadaasi oo dhex mara beelo walaalo ah gudoomiyaha ayaa sheegay in deegaanadaasi lagu dagaalamay ee gobolka shabeellada dhexe ay ka howlgali doonaan ciidamo gaara iyo xeeraalayaal ka socda garsoorka ciidamada islamarkaana cid kastoo isku dayda inay dagaal abuurto lagu qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan wuxuu intaasi hadalkiisa kusii daray gudoomiye xasan cali nuur shuute in qofkii dambe ee qof dila halkiisa lagu dili doono islamarkaana qofkii aan dil mutaysan lagu xukumi doono xabsi dheer isagoona tilmaamay in qof kastoo isku dira beelaha si deg deg ah tallaabo looga qaadi doono waxaan kaloo iidana bogaadin mudan in baaqa kasoo baxay deegaanka cadale oo ku saabsan in qofkii qof dilaa iyo isbaarada dhanka ka ah oo tilaab in laga qaada sheegaya asagana riti xisnad gaara iyo xusid uu leeyahay sidaas darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo maanta wixii ka bilaabo maleeshiyaadka hubaysan ee abaabulan qaabka abaabulan u- u u dagaala waxaa qabanaya xeerka ciidamada qalabka sida waxaana la horgeyn doonaa lana tigsan doonaa maxkamadaha ciidamada qalabka sida iyadoo qof walba dembiga oo gala iyadoonan maxaa la yidhaahdaa sharciga sida uu ka qabo loogu qaadi doono waxaa si gaar ah loo beegsan doonaa oo loo bartilmaamsan doonaa madaxda maleeshiyadeeleedyada ka shaqaynaya in ay dagaalka horiyaan si gaar ah loo beegsan doonaa waxaan rabnaa maamulka gobolka iyo maamulka stateka in ay maxaa la yidhaahdaa ka qayb qaataan ayagaa og ayagaa yaqaano inay tilmaamaan oo ay sheegaan cidda khatarta ku ah deegaanka ay tilmaamaan ciidamada amniga oo ciidamada qalabka sidana waxaan faraynaa inay soo qabtaan qofkii ku lug lahaaba arrimaha qabiilka iyo arrimaha dagaal oogistaane inay soo qabtaan ay maxkamadda hor keenaan waxaan ballan qaadinaa garsoor ciidan ahaan in aan tilaabtan uga adag ka qaadi doono qof kasta oo lagu helo inuu kicinaayo meel- ee, dagaal dad walaala ah kicinaaye waxaan ballan qaadinaa qofka mudan ciqaabta dilka ah in inta lagu xukumo si deg deg ah loogu fuliyo anagoo kaasanayno ee, madax- madaxweynaha dalka iyo kan isteedka in sida fulintu ay noqoto mid dhaqsi ah waxaan kaloo ballan qaadaynaa qofka lagu helay isoo dhibaateynaya dadka oo la qabtay inuusan dib dambe uusan ugu soo laaban deegaanka oo laga hayn doono waxaan rabnaa inaan dadka maleeshiyada beeleedyada u sheegno waxa ay maxkamadaha militarigu sababta ay u maxkamadayaan inay ciidan yihiin maaha waa inay nabadjid yihiin oo ay la mid yihiin kuwa argagixisada ah iyo al-shabaab heshiiskan ay gaareen beelihii dagaalamay ee habeen hore lagu kala saxiixday cadale ayuu sheegay shuuta inuu yahay mid aada u fiican oo lagu kala nabadgelayo isagoona caddeeyeyn in garsoorka ciidamadu ay ka go-an tahay in heshiiskaasi la dhaqangeliyo dagaal beeleedyada sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa ka dhashay deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe waxaana colaadaasi ugu dambeyn habeen hore laga gaaray heshiis nabadeed maryaladan xuseen warbaahinta dal waryahayga maryan ladane aada bay u mahadsan tahay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa maanta kormeerkiisii ugu horreeyey ka sameeyey waa ku sameeyey waxyaha- waxyaha hoos yimaada xafiiskiisa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale oo shalay xilka la wareegay ayaa maanta sameeyey kormeerkiisii ugu horreeyey isagoona booqday qeybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay qeybaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxaana kormeerkiisii ku weheliyey agaasimaha guud iyo xubno ka mid ah qeybta howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye xasan maxamed jimcaale qeybaha uu kormeeray waxaa ka mid ah qeybta soolarka iyo korontada qeybta jidadka iyo bulaacadaha qeybta debdemiska iyo gurmadka degdega qeybta gaadiidka dowladda hoose iyo waaxda qorsheynta kormeerka kadib gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa isagoona ka warbixiyey waxyaabihii uu soo arkay inta uu kormeerka ku jiray Ee, runtii wax lagu farxo yaan soo aragnay walow caqabada badan ay jiraan oo u baahan in xal loo helo Een, waxaad u haysaan ummadda gobolka banaadir ku nool oo runtii ah bulshada ugu ballaaran ee soomaaliya ee kuna sugan caasimadda dalka Een, shaqo adag oo runtii een, aad iyo aad mug u leh Een, waxyaabihii kalente oo waxyihii kalente oo aan soo aragnay oo aan la kulanay waxaa ka mid ahaa een, waaxda qorsheynta magaalada oo iyadan ahayd waax aada muhiim u ah waxyahaasi oo dhan oo ah kuwa iyagu iskaabayo Een, waaxda hadda ugu dambeysa oo aan la joogno oo ah waaxda gaadiidka dowlada- dowladda hoose ee gobolka banaadir oo ah runtii waax aada iyo aada muhiim u ah lafdhabarna u ah howlaha asaasiga u ah gobolka banaadir runtii waan u mahad celinayaa agaasimihii waaxda oo hadda aan wada joogno iyo agaasimi ku-xigeenkii oo aan horey usoo aragnay eh, iyo shaqaalaha guud ahaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa sheegay in uu diiradda saari doono qalab badan oo aan looga faa-iideysan howlihii loogu talagalay in lagu qabto Een, halkan waxaa yaala gaadiid iyo qalab kala duwan gaadiidkan iyo qalabka kala duwan ee birta culus ah haddii loo isticmaalo si saani ah runtii een, wax badan ayaa la qaban karay Een, dakhliyo kala duwanna waa lasoo saari karay laakiin nasiib daro ma dhicin in laga faa'iidaysto birta culus iyo qalabka culus ee runtii ay qaarkood ina siiyeen eh, dad walaalo ah dowlad walaalo ah Eh, nasiib daradan runtii waxay ka timid een, madaxdii oo runtii fahmi weyday in laga faa'iidaysto qalabkaas ma garan karo een, wax maqan haddii la keenay dhammaan qalabyadii wax lagu qaban lahaa hadday ahaayeen gaadiidkii hadday ahaan lahayd eh, qalabkii dhismaha hadday ahaan lahayd la- qalabkii eh, warshadii laamiga tii interloga eh, hadday ahaan lahayd laabkii hadduu ahaan lahaa wax walba oo mataqaana ii sheeg eh, fududeyn lahaa een, eh, quruxda magaalada muqdisho waa la keenay laakiin lagama faa'iidaysan taas marka macnaheedu waxa waaye ciladu waa xaggeena Een, waaxdu waxay leedahay shaqaalo awood u leh karti u leh inay qabtaan howlaha xoogga leh ee horyaala laakiin waxaa ii muuqato een, hoggaan la-aan inay jirtay mudan agaasime sida ka muuqato warbixintaada xilligii gudoomiye madaale laba kun iyo shan iyo toban ilaa iyo laba kun toddoba iyo toban inuu idiin siin jiray budget bilo ah isla markaasina aad ku socodsiin jirteen een, howlaha xafiiskan Eh, taasina runtii ay idinka saacidi jirtay inaad shaqadiina qabsataan laakiin kadib la waayey gudoomiye waxaa ku bishaaraysanaysaa maanta gudoomiye madaale inuu dib kugu soo noqday uu kuu joogo
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan warka habeennimo waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel